Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheikh Maxamuud ayaa magaalada Muqdisho ka furay shirweynaha toddobaad ee garsoorka dalka kaasi oo looga hadlayay sanadkan casriyeynta hanaanka garsoorka dalka. Shirka ayaa waxaa ka qaybgalay bahda garsoorka, xildhibaano, wasiirro, aqoon-yahano iyo marti sharaf kale. Gudoomiyaha guddiga qabanqaabada shirka ahna gudoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir Siciid Cali Maxamed ayaa ka waramayay ujeedka shirkan.
kasoo qaybgalayaasha sharafta leh sidaan horey u tilmaamay shirka sanadkan wuxuu si gaara diiradda u saarayaa casriyeynta garsoorka taasoo muhiimad weyn inoo leh kaalin weyna ka qaadanayso sidii loo xoojin lahaa in nidaamka garsoorka dalkeenna uu la jaanqaado horumarka casriga ah Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheikh Maxamuud ayaa sheegay in dib u eegista iyo dhamaystirka cutubka sagaalaad ee dastuurka ay aasaas u tahay helidda nidaamka garsoorka oo la jaan qaadaya baahiyaha bulshada iyo dib u kabashada dalka.
dastuurka hadda qabyada ah ee la dhammaystirayaba uu tilmaamayo wadadii loo soo marayay dib u eegista dastuurkaas waxaan rabnaa dadka soomaaliyeed meel kasta u joogaan sideedaba inaan dowladnimada aan ku kalsoonaano ansaxno khalad la-aan haddana ma aha berrina ma ahaanayso laakiin in aan dadaalno in khaladaadkeena uu yaraado leanna bini aadanaan nahay sideenaba ee qalad nagama dhammaanayo laakiin inaan yarayno waayo waxaana laga rabo dadku dowladda ha siiyaano fursad kalsooni ha siiyaano sida hadda loo sheegay dabcan dowladduna asbaabtii kalsoonida lagu sii lahaa inay la timaado waa laga rabaa laakiin dowladdu way dadaalee hadda ee, nambarka ee, garsoorka ee yar iyo shaqada uu qabanayo intay la eg tahay waad aragteen kolley hadda meeshaana warbixinadii lagu bixiyey Ee, garsoorayaasha iyo xeer ilaaliyaasha hadda joogahay ma joog shalay ma joogin tiradoodan intaa lama ekayn maanta garsoorayaashii xeer ilaaliyaashii iyo koraa loo soo qaaday nambarka waa lasoo badiyay laakiin haddana weli nambarkii loo baahnay ma gaarsiisna laakiin alxamdulilah macad maadaama xarun tababar oo garsoorka laftiisa lagu tababaro la sameeyey way sahlanaan doontaa mar allaaliya markii dhaqaalo yar loo helaba in intii la qaado karo awooddu ay saamaxaysa la qaato Shirkan ayaa kaalin ka qaadan doona sidii lagu casriyeyn lahaa hanaanka garsoorka ee guud ahaan dalka si bulshada ay u helaan maxkamad si cadaalad ah ugu shaqeyso.